aniga dekeda boosaaso waxaan haysta deked development iyo horumar inay tahay laakiin sideedaba markii mashruuc la sameynayo waxaa muhima dadka mashruuca ka faa-ideysanaya oo deegaanka ah nala tashado oo la tixgeliyo waxyaalo badan baa hadda kahor sidaas ku harimay mashaariicda waaweyn oo waagu elefantiga loo bixiyey oo markii la dhamaystay haddana baaba-a sababta ugu weyn waxa weeye deegaankan lagala tashan marka waxaa layidhahdaa anigu maado waxaan ku dhaartay masarka iyo ingiriiska jaamacada badan dhiganayay arrimaha noocaas oo development iyo horumarka iyo mashaariicda horumarineed oo la sameynayo berigii hore injineer baa lasoo diraa blueprintigu soo qaataa mushruucu balaangareeyaa dadkii aan waxba ka ogeyn baa la dhisaa hadowta markii meesha looga tagana dadkii baa cadow ku noqday ila lagama tusano noqota marka waxaa public involvement dadku inay ka qayb galaan baa la rabaa muxuu ahaa designka iyo sameynta iyo meesha laga dhigayo iyo waxa looga dan leeyahay markaas bu mashruuc wuxuu noqon karaa mashruuc lagmantahay mashruuc kasta ujeedadiis waxa weye in dad ka faa-iideysto haddii dadkii deganaa meesha deegaanka ahaa aan lagala tashan oo muxuu ahay ay ka hor yimaadaan hadhowta mashruuci ma soconahayo dib weyn baana ka imanahaya marka anigana si sideedaba hada anagu xildhibaanaan nahay dadweynaha na soo doorta anigu xildhibaan hadda kasoo jir muxuu ahaa bariga dagaal inkastoo anigu reer daalqacyo waana daalqacyo gobolka kusoo koray marka mar walba anagu dadweynahaan tixgelinaa annaga dad baana doortay waxaa loo baahan yahay marka arrintaas aniga sidaan qabo in dawladda puntland iyo dadku wada fadhiistaan la wada hadlo wixii ka xun oo ka khasidan umalaynayo dadku inay horumar diidahayaan wixii waxaas ka xun in laga tashado dadka lagala tashado laga bedelo markaas mashruuc oo dhan lama wada diidana ila tahay wa waxyaalaha la diidan yahay waxyaalaha la diidan yahay ay kamid tahay shantankan sano iyo todoba iyo siddeetan kilomitr aan wax kala laga samayn karin iyo magaalo laleeyahay waa la duminayaa iyo waxyaalahaas oo dhan in dadka lagala hadlo weeye dadkoo raaliya iyo dawladoo raaliya oo wada tashaday markaa in mashruuca lagu dhaqaaqo wey midda kale dawladda dhexe laftigeeda mashruuca waxbay ka qabtaa waxay leeyihin annaga nalama soo marin haddii mashruuca ay dowlad goboleedku ay soo saxeixday waxay ahayd in lasoo la tixgeliyo wasaaradda maxaa la yidhaha planninka ama wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha dibadda markaas mashruuc wuxuu noqonayaa mashruuc xalaal oo taatagala waqtigeedu intaas intaas weyaan waayo waxaa jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kasoo jeeda deegaanada puntland mooshin bay arrintan ka wadaan oo ay u gudbinayaan baarlamaanka marka arrimahaas maxaa ka oran lahayd baarlamaanka federaalka mise baarlamaanka puntland baarlamaanka federaalka inta anagu ahay dekeda boosaaso wax mooshin iyada keliya oo laga soo laga soo gudbiyo wixii la damacsan yahay ma garanayo laakiin wax laga soo gudbiyo mahayo waxaan ogahay keliya mooshin laga soo gudbiyey guud ahaan dowlad goboleedyada imaaraadka iyo dowlad goboleedyada oo imaaraadka lagu eedeynayo inay mashaariic aysan cidna kala tashan ay gobolada kasanayso marka wax puntland keliya ku aadan oo dekedeeda ma aha kaas aniga waxba mid kaliya ma garanayo laakiin kaas aan ugu oga marka warkaaga waxaa u fahmay mudan xildhibaan sakariye inaad raalli ka tihiin in dekeda boosaaso la ballaariyo la dhiso laakiin shacabka puntland ay qanciso saas wey ha wixii ka xun oo dadku diidahayaan waa in lagala tashadaa dawladdu dadkay ushaqaysaa waxa weeye ma aha inay ku shaqaysato maaha dadka hala tixgeliyo waxa ay doonahayaan ha lala tashado waxa ka xun mashruuc ah laga bedelo qur-aan maaha oo ay dadku diidan yihiin markaa kabacdina mashruuci horumari wey yaa diidi kara mashruuc horumariha waa soo waa dadku waxay diidan yihiin ganacsatadu in dekadii boosaaso imaaraad lagu wareejiyo oo ay la dhiso muddo xirnaato marka arrimahaas maxaa ani ani adigu hadda mushkilada laysku hayo halkaan kuma xallin karo iyo iyo idaacadda anigu talaadaydu waxa weeye dawladdu dadka ha dhegaysato dadkuna dawladda ha dhegaysteen ha lays dhegaysto dowr ha la qabto mashaariicda waaweyn oo saas oo kale a markii la sameynayo dadka ayaa laga tashadaa waxaa la yidhahaa mashruucaas dalaal mashruuc oo noocaas biyo xireenada oo aeroboorada oo hadda waxaa jira mashruuc aeroboorka ingiriiska lagu hitro london lagu ballaarinayay toban sanaad waxaa socda oo tusigiisa socdaanin ma garatay hadda anagu ma gaarin dawladaas dawlad kala weeyay xaalad marka waa soo dhaweyneysaan in dekadii la ballaariyo laqabay la qalabeeyo waad baan usoo dhaweynayaa in dekadii la dhiso la hagaajiyo oo waa ogtahay dekadu hadda dekad maraakiibta waaweyn toos ugu soo xiran karta maaha barnaamijkaasi istaagana waxaa laga soo dalbalaa laakiin waa in dadka deegaanka ah oo ku yaala meeshaas waxa ay ka qaylinayaan la dhegeysaa la tixgelayaan la bedelaa